waxaa marba marka ka dambaysa sotoriya qayladhaanta kasoo yeeraysa maleeshiyaadka taabacsan dowlada federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah maleeshiyaadkan oo ku sugan mid ka mid ah furimaha gobolka ee ku yaala aagaga u dhow dhulka deexda ah ayaa cabeesho xoogan ka muujiyay dayax fara badan oo ay ku samaysay dowlada federaalka mid ka mid ah maleeshiyaadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warmay dhibaatooyinka ay la kulmayaan wuxuuna sheegay inaysan haysin rasaas gaadiid iyo hub culus oo ay ku dagaalamaan saraakiisha dowlada federaalk ayuu ku eeday inay ka qaban taleefanada isagoo xaqiijiyay inay ku jiraan xaalad jihowareer ah wax daryeel caafimaad ahna aysan haysan
annaga xaggayna yow wax ka yihiin ma fahmi karo ma fahmi karo xilaasanaan xagga xagga waxaa naga jirta niyo garabla-aan ahaa jirta niyo marka ciidankan degmada dhooban aniga wax laga dhigi doono aniga ma garanayo waxay noo raba inaan la yaabanayo marka li hore dad meel ujeedaan meel ay ka jeedaan aan nahay inaan nahay oo iska indhamadooda laakiin hadda lambarkeed ba wacdaba oo hadda amba maamul oo kale ka wacdo amba ninka layidhaa saraakiisha dowladda oo kale ka wacdo fadlan lambarkaad wacdo lama qabanayo way badan tabashaday qabaan waxaa ka mid ah gaadiidka ma haystaan gaadiiday isugu kala gooshaan ma haystaan daawo ma haystaan marka saacad risaasii ku dagaalamaa mid ay hidore suuqa geeyayaan waay mane marka hub culus lama siin si kastaba haatee walaacan soo wajahay maleeshiyaadkan ayaa imaanaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta badan ay la wareegeen deegaanyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoona muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarada ka dhankaha dowlada federaalk iyo shisheeyaha